waxaad ka warqabtaan uun in diiwaangelinta ka bilaabatay somalilan january lix iyo tobankeedii sanadkaynu ku jirno laba kun iyo lix iyo toban gobolka togdheer guud ahaanba wakti jilaal bay ahayd dadku wakti adag bay ku jireen oo biyo la-aan iyo dadkii baadkii oo guuray oo ay u tallaabeen dalka ethoobiya abaartu way haysay laakiin togdheer abaartu way ka sahlanayd abaartii aan kusoo aragnay gobolka awdal iyo gobol gobolka hawd maalintii dhaweyto iyo qeybo kamida gobolka jubilayba intii aanu halkaa maraynay waxaan ku aragnay abaar baan xoolo dhimanaya oo waddooyinka yaala dad aada ugu baahan biyo iyo raashin xabaartiina imarka way kasii dartay intii berigii hore guud ahaan intii aan anagu dhex maraynay xisbi ahaan awoodda iyadooduba may badnayn oo biyo iyo raashinba meelaha qaarkood waanu geynay laakiin intii wax laga qaban karayay waxaan umalaynayaa maanta inay halkii soo dhaaftay
gobolada bari iyo galbeeduba waa marteen oo waad iga sheegayeen xagga galbeeda somalilan ay aada abaartu ugu ba-an tahay aragtiya qaar baa jir dadka qaar isweydiinayaan walow saaad sheegtay raashinihii biyaba meelaha qaar aa geysteen haddana dadka qaar waxay leeyihiin xisbiyadii siyaasaddu diiwaangelin walow ay tahay ujeedada lagu sheegayo socdaalku haddana ololay galeen dad maati ah abaarahayaan gaajoonaya dhimasha jirto ayaa ololo iyo codeeya loola tegay arrintaas midii muuqata idinka runtii aan waxaan qabaa inaanay ololo ahayn guud ahaan laakiin waxaan is leenahay wacyigelin ka horreysa axsaabta may jirin maba jirin dadku axsaabtaa dhex martay ayay in badani ku baraarugtay oo ay in badani ku baraarugtay marka waxaan isleeyahay uun wacyigelin ka baaqasa bay u ahayd shacbiga komishanka doorashooyinka qaranka iyo iyo ciddii kale diiwaangelinta siisay ololaheeda ama wacyigelinta dadku micnaheedu ma waxa weeyaan fariintii dadku may gaadhin mise idinka hortiinba ma lama maqal diiwaangelin waxaa la siiyey shirkado yaryar qandaraasi way jireen laakiin waxaan qabaa eight percent messageka loo dhiibay ma gaadhin dadka dadkuna t v ma wada haysto waa laga yaaba t v dadka haysta inay ka arkaan xayeysiis ku saabsan diiwaangelinta dadkeena inta magaalooyinka waaweyn joogtoba t v-yada daawada oo weliba dee ma wada daawadaan xitaa qaarkood marka waxaan isleeyahay wacyigelinta wax weyn bay u ahayd shacbiga waxaan xasuustaa oday aan ku arkay gobolka selel waanu joojiyey gaadhiga waxaan ku yihi ma isdiiwaangelisi wuxuu isdiiwaangelintu waa maxay ma codaysaa baan ku xageen geeyaa buu yihi codka marka diiwaangelintiina ma oga in doorasha soo socota ma oga waxaan ku yihi adeer me waa la isdiiwaangelinaya magaalada kugu dhow tago isdiiwaangeliyo hadhowna si aad u codayso marka waa tusaale keliya lakin waxaan is leeyahay anigu waxaan qabaa inay baraarujin u ahayd dhexmarkaanu dhex maray dadka
arrintaa markaa soo noqoteen ma kala hadasheen guddida doorashooyinka iyo cidda u xilsaarnay
mar walba commishanka waanu wada joognay waxaanu soo aragno dhibaatada dadku sheeganayaan goobo badan oo aan sanaaduuq oolin wixaanu dhibku aragnay dadku noo sheegaan mar walba waanu gudbinaynay xisbiyadeeda siyaasadda marka laga yimaado xisbiga ucud hore wuxuu sheegay in aa ku jirtaan ololo siyaasadaysan islamarkaana labadiina xisbiba xowlihii dowladda waa siduu dhigay hadalka ay ku gasheen sababtoo adiga waxa lagu aananaya gudoomiyii baarlamaanka arrimahaasi idinka ma idin muuqda horta dee dacwada waxaa waday waxayla tahay kulmiyey oo cid waan isku dari doonaa laakiin markaas mala jamaal baaba naga badiyey gabilay waad arkaysay dee berbere waad arkaysay haddana dee iyaga dacwoonayey marka anu waxaan qabaa uun arrinta ku saabsan dee xoolaha waxayla tahay axsaabtu dee taageerayaashooda inta badan ku saraysan yihiin xoolo dowladeed kolley anigu ma hayo laakiin waxaan dadka taageerada xisbiga wuxuu ka socotaa un taageerayaashiisa markaad eegta deegaamadaas soo marteen iyo meel walba sa loolanku uga socday maisleedin waxa idiin hadhay ololo dambe oo gashaan masoo soo dhamaysateen
may olole maanaan gelin weli u harsan yahay olole somalilan abaaraha ka taagan hau darnaadaan dhinaca galbeedku dowladda waxay magacowday guddi heer qarana oo arrimahaasi u ururiya dhaqaale markaad soo wada geyso abaartu halkay ka taagantay somalilan adigoo ka shidaal qaadanaya wixii aad soo aragtay anuu waxas leeyahay abaartu way ka wada taagantahay dalka way ku kala xun tahay marka guud ahaan waxaan ugu baaqayaa uun beesha caalamka ganacsatada somalilan shacbiga oo kastoo wax ka geysan kara in loo gurmado meel kasta oo abaartu ka jirto somaliland gaar ahaan meelaha hadda ugu sii daran ay ka mid tahay gobolka awdal iyo selel oo imarka dee sida laga sheegayo dadkii iyo xoolihiiba ay israaceen waxaan waa duruuf u baahan gurmad degdeg ah waxaan ugu baaqayaa shacbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo beesha caalamka iyo dalalka jaarka intaba in loo soo gurmado shacbiga reer somaliland abaarta baani hayso